Wadashaqeyn xooggan oo dhex marta laamaha amniga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa laga dhaxlaa xasillooni iyo nabadgelyo guud oo ka jirta deegaanka taasoo saldhig u ah horumar. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa ammaan ka jira taasoo ay xaqiijiyeen laamaha amniga oo garab ka helaya bulshada qaybaheeda kala duwan. Qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo ammaanka iyo nabadgelyada magaalada iyagoo bulshada ugu baaqay inay xoojiyaan ka shaqeynta amniga.
Wadashaqeynta dhabta ah ee ka dhexeysa ciidamada iyo dowladda taasna waa soo dhaweyneynaa waxaana rajeyneynaa qof kasta oo bini'aadan ah noloshiisa waxa ugu horreeya u baahan yahay waa amni haddii amni la waayo nolol ma jirto marka amnigu waa furaha horumarka waa furaha horumarka dhaqaale mid bulsho iyo mid siyaasadeed intaba dhammaan dadka waxaa ku wacyigelinaynaa inay sii laba jibaaraan wada shaqeynta ay la leeyihiin laamaha amniga qof allaale qof qof kasta mas-uuliyad ayaa saaran mas-uuliyad amni ayaa saaran haddaad tahay qof shacaba mas-uuliyad amni ayaa ku saaran haddaad tahay qof askariyana mas-uuliyaddaas oo laba jibaaran ayaa ku saaran sidaa darteed qof kastoo muwaadinah waxaa kula talin lahaa inay ka shaqeeyaan amniga laamaha amniga lasoo wargeliyo qof kasta oo arka wax amniga khalkhal gelin kara
waa meel hadda rabcamee saxmadda iyo magaaladu say u kala socoto waad u jeedaan waa meel ammaankeeda boqolkiiba boqol uu wanaagsan yahay alxamdulilaah taasoo lagu helay laamaha ammaanka iyo dadweynaha oo maaragtay wada shaqayn ay ka dhexayso magaaladuna nabadgelyadu aad bay u wanaagsan tahay aad iyo aad bay u fiican tahay wax dhib oh ka jirana magaalada ma jiro saacaddaa rabtaa la socon karaa magaaladu waa nabadgelyo xilligii wakastaa maaragtay masaajida la aadi karaa la cibaadaysan karaa alxamdulilah xamdan kaiiran aad iyo aad bay u mahadsan yihiin